runtii marka labada kun iyo lixda aan imaaday dalka ireland anigoo markaas qaxooti dalbanayo isbitaalka iyo dhakhaatiirta markaas baaritaan la ii diray waxayna qabtay inay ayaga ay fahmi waayeen waxa oo yahay gudniinka markaasna anigana dhibaato igu hayay oo caafimaad ahaan xaggeeda oon dhakhtarka ugu tagay inaan u sharaxo gudniinka wuxuu yahay waxaa aada aan uga naxay amba qaracna ila naqatay dhakhaatiirta irishka sida maaragtay ay ii weydiiyeen dhaawacaan sida kugu gaara maxa kugu dhacay yaa ku dilay iyo waxaas markaasna soomaali badan oo wadanka soo galaya oo qaxooti soo noqonaya waxaa go-aansaday in ayn ayagana wixii aniga igu dhacay oo kale ay ku dhicin aan kahortag ugu sameeyo si ay u ogaadaan in gudniinkan oo yahay caada dhaqameed anaga soomaali ay ka socdo oo nalagu sameey iyadoo ay jiraan dad fara badan oo ka ololeynaya maaragtay dhaqankan gudniinka fircooniga haddana weli wuxuu kasii jiraa soomaaliya meelo badan oo kamid a tuulooyinku ka jira goboladu ka jira si aada ayaa weli loo sameeyaa waxyeelo intee la eg ayuu ku hayaa gabdhaha yararka gudniinka fircooniga
runtii dhibaato aada u xun yacni caafimaad daro iyo xitaa gabadha markay dhaleyso laba khisaar baa inaan ka hadlo oo aniga soomaaliya labada kun iyo afar saddex iyo tobanka markaa go-aansada inaad dib ugu naqdo waxyaabo badan oo aniga indhaheyga aan ku arkay oo ad adag ee tahay in gabar shan iyo toban jir ee baadiye lagu qabay uurey lahayd waqtigii ay dhaleysay in ay dhalitaanka ay ku dhibaatootay ay ku dhiig baxdo ee nafteeda ku weysay waalidkeeda aan la kulmay iga iga sheekeeye marka waxay yidhahdeen yacni gabadhi markii ay dhiig baxday ay fahmi waayeen yacni sidii ay ku qali lahayn anba waxaas amba ee cunugi ay soo riixaysay ee is dhaawac xun gaaray ay dhiig baxday isla markii gabadhii dhiig baxay u dhimatay cunugii marka wax iga naxdinta badneed oon yacni mar walba aan xasuusto qalbigeyga oo u qashac maxay tahay waxay yidhahdeen hooyadii iyo aabihii gabadha dhalay waxaan kor taagneyna dhehen ilaa cunuga oo ka dhinto caloosha hooyadiisa maxaa yeele hooyadiiya meed aheyd waxay sugeen inuu inta cunuga ka dhinto hooyadii marka waxay iga sheekaysay waxaan fiirinaya dhahda oo indhaheyga aan ka qaadi waayo cunuga sidoo caloosha ugu nunuucsanayo yacni xitaa way way garan waayeen inay intee qalaan ay ka saaraan cunuga waxay u sugeen ilaa cunuga oo ku dhinto waa gartay waxyeelada dhinaca caadada waa la sheegaa dhakhaatiirtu aada ayay uga degaan haddana weli maxaa sal u ah in waalidiin fara badan ay ku dhiiranayaan inay sameeyaan gudniinka fircooniga dhibaatada jirta waxay tahay markaan horta soomaaliya waxa aada ula shaqeynaya meelaha qaxootiga oo hadda waa ogtahay tuulooyinka ka hadashay inay aada uga jiraan dadka barakacayaasha ee magaalada muqdisho soo degayana waa dadka ka imaada tuulooyinka ee magaalada muqdisho u dhow barakacayaasha marka la shaqeynayay su-aalaha weydiinaya waxay tahay maxaa ku qasbay iyagoo og in oo dhibaato oo leeyahay gudninka inay gabadhooda gudaan jawaabta mar walba a helaya waxay tahay amba waa laygu sameey marka waa ina iidan ku sameey dhaqan ayay noqotay caaday noqotay haddana hooyada naxariis darada maaragtay markaas ay dhehayso anba waa lay guday ina iidana gudo wa hooyinka qaar waxay ku leeyihin xanuunkaa soo aragto hadda waxaa jiro filin ayaad wadaa oo sanadka soo socdo iyo kan ku xiga miduu yaamaaqan soo bixi doona oo looga hadlayo gudniinka fircooniga iyo wacyigelintiisa iyo dabcan caqabadaha ku heran bal filinkaas haddaad hordhac yar naga siiso maxaa ka mid a waxyaabaha ku jiro horta runtii filinka gabar waxaa ku jirto oo maraykan oo madow ah oo yacni ilaa heer hollywoodka ku jirto filinka wuxuu ka hadlayaa sidii aan u bilaabay mar waxaa dhihi karaa waa filin oo yacni lagu dabaaldegayo waxqabadkii intaasoo sano aan kasoo shaqeynayo gudniinka toddobada tobanka sano u dambeysa hadda aan ani gudniinka aada uga shaqeeyey amba yurub ha naqato amba dalka airland ha naqato amba dalka soomaaliya ha naqato horta dabaaldeg waayo of course wuxuu ka hadlaya xitaa aniga xitaa inaan soo maro gudniinka soomaaliya dagaalkii iyo mataqaana yurub anu qaxooti inta imaaday haddana waxaan ka hadlayo runtii waxaa rabaa ina waxyar aan u caddeeyo soomaalida gabadhan anaa doortay dhaqankeygana ku salaysan yahay waa garta gabadha iyadoo xitaa soomaaliyed ma aha karakterka laakiin aday kugu matalaysaa aday ugu matalaysaa laakiin waa inaa sida u labisana u labisataa waa garta waa inay xijaabka xirataa waa inay dharka soomaaliga xirataa waa inay soomaaligana ay barataa oo qaar markii la hadlayso ayidii oo kale amba maamar mursala ku jirta xitaa oo ayi ahaan matalayso waxa ku jira cabdi barqad oo asigana qayb ka ah wax kaliya aan u dalbaday gabadhan hollywood ku jirta waxay tahay of course soomaali waxaa jira gabdho badan oo mataqaanaa oo filinka mateli karo laakiin run ahaantii ma rabo soomaali oo keliya inuu noqdo waxaa rabaa in uu noqdo wax oo adduunka dhan laga fiirsado maadaama gudniinka fircooniga uu yahay wax adduunka intiisa badan wadamada afrika lagu sameeyo tan kale waxaa rabaa inay arkaan adduunka waxaa jira wax badan oo mataqaanaa oo soomaaliya waxa keliya lagu eedeyna waxay tahay burcadbadeedka dagaalka wadan xun inuu yahay oo mataqaanaa burbursan marka inaad tusino waaye in soomaaliya dal wanaagsan yahay inaad dhaqan leenahay in oo mataqaanaa oo la tuso dhinaca wanaagsan oo soomaaliya